halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos inooga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa habeen talaadaha bisha sebtembarna ay tahay sannadka idaacadda cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jira idinkugu daadihinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed
marka sababta keentay haybsoocu waxa weeyaan taariikh qoraalana lama hayo inta badan soomaalidu waa oral society de marjac ama madxaf loo noqdo oo ay taariikhdu ku suntan tahay haddii xaadisa dhacdayna maysan jirin laakiin waa wax isaga salaysanun haddii rabbi badankiisa leeyahay wax dhaqan oo la kala dhaxlay oo la yidhi reer hibel reer hibel la geeyaan
barkhad jaamac xirsi oo ah aqoon-yahan ka tirsan beelaha lahayb sooco ka warramaya xaaladda dhaqandhaqaale ee dadka lahayb sooco barnaamijkeennan ayaa waxa aad ku maqli doontaan iga raallahad waxaad ku maqli doontaan warbixinno kala duwan oo ku saabsan haybsooca iyo dhallinyarada sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii wacitaanka iyo maxaa maskaxdaada ka guuxaya aanse ku bilowno marka hore wararkii caalamka
ciidamada dalka burkina faso ayaa xanibay waddooyinka ku hareersan xerada ilaalada madaxtooyada ee magaalada caasimadda ah maalin kadib markii ciidamadu ay sheegeen in ilaaladu ay diideen inay hub ka dhigaan kadib afgembigii dhicisoobay wariyaha v o a ee magaalada ugadugu emili loob ayaa sheegaysa inay aragtay askarta oo jidgooyooyin dhiganaya dhowr waddo oo gala xerada islamarkaasina dib u celinaya gawaarida iyo dadweynaha emili waxa ay sheegaysaa in ilaayo hadda aysan dhicin wax xabadaa islamarkaasina magaalada caasimaddahi ay degan tahay dowladda kumeel gaarkahi burkina faso ayaa jimcihii si rasmiya u kala dirtay ilaalada madaxtooyada oo loo yaqaan r s b r s b ayaa ogolaatay in ay hub ka dhigaan taasi oo qayb ka ah heshiis la gaaray toddobaadkii tegey oo lagu soo afjarayo iskudaygii afgembiga ee dhicisoobay hase yeeshee qaar ka mid ah xubnaha r s p ayaa doonaya in la damaanad qaado in la nabadgelin doono iyadoo iyaga iyo qoysaskooduba ka hor inta aysan hubka wareejinin madaxweynaha maraykanka barack obama iyo dhigiisa ruushka valadimir putin ayaa waxa ay kulanka qaramada midoobay ee magaalada new york isniintii ku yeesheen kulan ay ku kala aragti duwanaadeen arrinta syriya gaar ahaanna waxaa laga yeelayay madaxweynaha xilligan xilka haya ee bashaar al asad waxayse isku raaceen ka fogaanshiyaha tallaabo militari oo la qaado obama iyo putin oo kulan ku yeeshay magaalada new york ayaa waxay isla soo qaadeen xal u helidda arrimaha suuriya sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in xaaladdu aysan ahayn mid ku salaysan in labada hogaamiye midkood uu raadinayay inuu dhibco helo waxayse ku tilmaameen kulankaasi sagaashanka daqiiqo qaatay ee labada dhinac ay isla qaateen afkaar la xiriirta xal u helidda mushkilada ka aloosan suuriya washington ayaa waxa ay rumaysan tahay in asad uu xilka ka dego arrinta syriya lagu dhammeeyo wadahadal iyadoo moskowna ay aaminsan tahay intaasi waxba aysan ka soo kordhinin xal loo helo mushkiladda ka taagan suuriya maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ayaa maanta amartay in muddo toddoba cisho ah xabsiga lagu sii hayo afar xubnood oo ka tirsan kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska oo maalintii axaddii ay xireen mas-uuliyiinta amniga ee somalilan fanaaniintan oo maanta maxkamad la hor keenay ayaa sidoo kale la amray in eedeynta loo haysto lasoo baaro muddada ay xidhan yihiin fanaaniintan ayaa la xidhay kadib markii ay magaalada muqdisho ka soo laabteen oo ay ciiddii ku dhigeen bandhig faneed xarigga ayaa soo jiitay cambaarin ka timid fanaanin kale iyo siyaasiyiin oo ku baaqay in fanaaniintani la sii daayo
golaha sanadka ee dalkan maraykanka ayaa la filayaa inay ansixiyaan si ku meel gaara dhaqaalaha bishan ee dowladdu ay halkaas aan idinkugu celiyay dhegeystayaal raalli ahaadana golaha sanadka ee dalka maraykanka ayaa la filayaa inay ansixiyaan si ku meel gaara dhaqaalaha biilasha ee ay dowladdu isticmaalayso maanta oo talaada taasoo noqon doonta in dowladda federaalka ay kusii shaqayn doonto tan iyo inta laga gaarayo kalabarka bisha disembar ee sanadkan si looga baaqsado in mar kale dhaqaala yaraanshiyo uu xisbiga republikaanka u joojiyo howlaha shaqo ee dowladda codka maanta la filayo in loogu codeeyo arrintan waxa ay timid markii golaha ay u codeeyeen toddoba iyo toddobaatan xubnood oo ka mid a isniintii in lagu dhowaado tallaabada ugu dambeysa ee codka loogu qaadi doono marka la helo ogolaanshiyaha sanadkana waxaa lagu dari doonaa aqalka waxaa loo diri doonaa aqalka wakiilada ee ay jamhuurigu maamulaan taasoo qaadan doonto tan iyo bartamaha maalinta arbacada ee fooda nagu soo haysa ilaa iyo habeenkeeda waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan oo wararkaasi aad ka dhagaysanayseen laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii waa go-aankaaga oo rogaal celis aad ku maqlaysaan horena loo sii duubay haddii aanu ku bilowno magaalada boosaaso waa dhallinyarada beelaha la haybsooco ee ku nool magaalada boosaaso ee puntland ayaa ka hadlay dhibaatada haybsooca iyo sida arrintaas darteed xuquuq ay lahaayeen ay ugu waayeen warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac haybsooca ama in la takooro beelo ka mid ah kuwa soomaalida ayaa ah arrin sootiilo ahayd oo aysan jirin cid si dhab ah u sharaxi karta sababta ay sidaasi u dhacday hase yeeshee qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ayaa aaminsan in haybsoocu uu salka ku hayo shaqo farsamo gacmeed ah oo ay bulshadii hore u arkeen mid liidata oo dadkii ka dhaga adeegay la takooray maadaama soomaalidu ay ahayd dad xoolo dhaqato ah islamarkaasna ay ku cusbayd in birta laga tunto qalabka ay ka mid yihiin mindiyaha gudinta faaska warmaha seefaha iyo wixii la mid ah hase ahaatee bulshada arrinkani uu la xidhiiro ayaa u arka in shaqooyinkani ay yihiin kuwo jiilba uu jiil ka dhexlay oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay islamarkaasna ay go'aansadeen in aysan dheg u jalaqsiin dhaliilaha ay u jeedinayaan beelaha ay ku xeeran yihiin mar ay v o eedu booqatay goobo farsamo oo ku yaala magaalada boosaaso ayaa tirada ugu badan ee ku howlan shaqooyinkan waxay ahaayeen dhallinyaro da'doodu ay ka hoosayso soddon sano shariif abukar axmed oo aan la kulmay xilli uu ku guda jiro shaqadiisa maalinlaha ah ayaa ii sheegay in bulshada uu kala kulmo xuquuq la xidhiira dhinaca shaqadiisa islamarkaasna uu culays ka soo food saaray dhinaca guurka balse uu go'aansaday in uusan hakadgelin shaqadiisa waa tumaalo tumaalada birta tumaayo gabdho badan oo yidhahda meelaha soo marmaray iyo dadka aad bay noo yeestaan laakiin waxaan annaga waxaan aaminsannahay inaan nahay dadka maanta oo magaalada dhiso oo ugu sarreyn aan nahay dhinaca guurkaoo kale bal kalsooni intee le ka qabtaa gabdhahaas kugu daliilaya arrimaha inad ninbu macnaha dooqiisa la guuraa mogta marka waxa waaye annagana dooq baan leenahay dad dad annaga dooqayna oo birta tusmaayo aan qaasaan noo fiisadaa buuxo meelaha joogo dadka kale waxba ku fadhi maynaba shaqo kuma olin dhibna nogumayso wax shaqadii aad aad baan ugu faraxsannahay
sidoo kale goobo badan oo ka mid ah farsamada gacanta sida alxanka iyo dib u habaynta biraha ayaa waxaa dhallinyarada qaarkood ay dib u habayn iyo casriyeyn ku sameeyeen shaqadii qadiimiga ahayd taasoo keentay in suuqa iyo dhaqaaluhuba ay u kordhaan cali cabdijaamac baa laydhahaa toddoba iyo labaatan sana jira birtaan ka shaqeeya birta horta way noocay badan tahay tan la tumayoo kale haddii ay laxaamad gelayso haddii ay magaranaysaa garanaysa makaanignimo noqonayso ay nooc o dhan waan ka shaqeeya wax waa barta intuu xoogaayo shaqo waa raadiya dhowr jeer laakiin haddaad soo baxda hadda inaan lagu muujinayn baa dhici kara inaan birtan baan aaminay oo iyadaan ku kalsoona oo iyadaan ka soo saara kalsooni dare baa jidha oo shaqooyin badan mashruucyo badan soo baxa oo dadkii isku koobayaan hadda waxaa jidha matalan waxaan kusoo magacaa bertin ama noocyo badantaan ka shaqeyno matalan maa tan waa mid adag ugu adag weeye oo dadku saa beenbeenta kuma geli karaan midda ugu fudud waa midda garaashada sida makaanig oo kale waxaa dhacaysa shaqo aan ku qaadan jirnay matalan garaash meel lagaa soo laxaamadaya kale konton door ahayd dabkan adeegsanaa laakiin tii kale baaba laisugu yimi wax kasta bulshadii kale ayaa haddeer waxbay keeneen wax kasta baawur motoor ku xidhan yahay oo wareegayo iyo laxaamad iyo meel konton doolar ku qaadan jiro waxa laga arkaysa isagoo labaatan doolar ku shaqaynayo laakiin tan waa mid adag tan nin ninka tegay inbaa geli kara ninka lama bereeri karo aad iyo aad baan kalsoonna kalsoonida helista shaqada ayaa inta badan dhallinyaradani walaac ka muujiyeen iyadoo ay u aanaynayaan dhinaca faquuqa waxaana inta badan ay xoogga saaraan barashada xirfadaha soo jireenka ah qaar ka mid a dhallinyaradan oo aan kula kulmay goobahooda shaqo ayaa iiga warramay habka ay noloshooda ugu tiirsan tahay shaqadan qadiimiga ah iyo rajada ay ka qabaan inay shaqo helaan magacayga walaal waxa la yidhaha asad yuusuf cali asal maxaa ka shaqaysaa walaal waxaan ka shaqeeyaa siaad u aragtid farsamadan baan ka shaqeeyaa waa meeqa sana ka shaqaynaysa Hadda, ilaa laba sano hadda waan ku jiray
marka shaqo kale oo aad taqaan ama dhinaca waxbarashada oo kale ma jirtaa ha waxbarasho waan leeyahay waa arday waan soo ahaan jiray waxaa weeye iskool iyo dugsi waan soo dhigtay waa gartay ma raajicisay inaad xafiis ka shaqayso marka ha shaqadana hadda macnihii gacantaydu ii baratay waxaa weeye aan la soo baxaa yoomkay aan kala soo baxaa aad iyo aad Ka waran bulshada oo kale marka dhib miyaa kala kulantaa birtaa garaacday waxaa ma ku dhahaa may waxa dhallinyarada iska jirtaa dhalinyaro anba markaan soo gelayay shaqadan waxaan isla odhan jiray maaragtay waa nin magaranaysaa arday baan ahay waxaan isla odhan jiray magaranaysaa maxaad birta ku falaysaa maxaad magaranaysaa ee, shaqadan hoose u gelaysaa ma garatay marka hadda markaan laakiin aan bartay lacagtaydiina aan dhandhansaday gacantaydina ii baratay aad iyo aad baan ugu kalsoonay maasha markaan shaqada ka rabo waxnaan afarta jeebba buuxsano ayaa halkaan nooga hor imaanayaan leeyihin waxba ma hayne noo dhig marka iyadana in loo dhiibo waa munaasib weye gabdhaha oo kale badanaa nimanka birta tumo iyo waxbay ka sheeg sheegaan bal dhinaca guurka oo kale miyaa dhibaato kala kulantaa dee kolley niman kale birta tuma waa niman shaqaysanayo ma garanaysaa dee waa aragtaa hadhow bacdalmaqrib markaan lacagta aan qaadano jeebabkaan lacagta noogu jira halkaas soo wada istaagaan markaasay leeyihiin raggayga waxa weeye dha- ee, dhallinyaradeeda kale maqaxyaasi fadhi ku dirar hayaane bal noo dhiibo wax marka shaxaadka ayaga hadhow na shaxaadaya markaan ma- aan rawaxno maxamed xasan cabdi ilaa waxaan ka shaqaynaya adugu laba sano iyo badh waxaan jiraa sagaal toban haa waa soo galay iskuul iyo dugsiga waxaan dhamay galaaska sideedaad standar id dad aanay odhanayn inay birta tuntaay waxaa aanay odhanayn ayaan doonayaa inaan gurso dhaqanka aad bu- aad waan u dhibsadaa balse laakiin uma joojiyo insha allah haa oon jeclaa inaan ku shaqaysto ilaa intaan noolahay dhinaca suuq oo kale bal ka waran see wax leedii wallaahi marna waan laga iibsadaa marna waa shaqadu iska ist- way iska taagan tahay waa waa kolba sida magaalada ay u kala socoto inkastoo aysan weli bulshadu ka gudbin dhinaca haybsooca ayaa haddana waxaa muuqata in haatan xaalku uu ka duwan yahay sidii hore marka dib loo milicsado xilliyadii hore faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso dhanka muqdishona brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee soomaaliya ayaa ka hadlay sida xirfadaha qof uu leeyahay iyo abuurista eebe aan midkoodna la isugu heebsooci karin arrinkaasi oo uu sheegay in wax aas aasa aysa lahayn haddaba wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad oo waraystay ayaa waxa uu kula kulmay muqdisho bismillaah brofesor maxamed cumar dalxa wuxuu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga baarlamaanka ee arrimaha dibadda ee soomaaliya Een, ugu horreyn brofesore een, bal ka waran beelaha la heeb soocoo kale maalan haybsooca een, eh, marka adduunka eh, waxa apartheidka ama discriminationka caalamka marka aad fiirisid wax la garto oo lagu eego dadka lagu haybsooco oo iyana ayaa oo muuqda ayaa jira mathalan qowmiyado oo ayaga afkooda ama eh, midabkooda oo ayaga lagu haybsooco adduunka waad arkaysaa way jiraan sida maraykanka marka dhulkaas aad fiirid nimankii oo reer indian iska ahaa dad la heebsoco ay ahaayeen waana dadkii dalka iska lahaa Eh, south africadan ee hadda ummadeena ku gabadfalaysa waxay ahayd waxaa ka jiray wax la yidhaahdo apartheid oo dadka midab kala sooc ayaa lagula dhaqmayey oo awoodii dalka haysatay cadaankii yaraa ayaa malaayiinkii afrikaan ayaga waxay ooga sarreeyeen midabkooda awoodda ay haysteen ayaa siinaysay ee ee siyaasadeed iyo mida dhaqan dhaqaale ee marka laakiin annaga aan u nimaado soomaaliya soomaaliya waxaa heeb sooceeda uu ku salaysan yahay farsamo oo dad adduunyada oo ayaga sharaf ay ku haystaan oo magaca ayaga farsamada ayaga ee iyaga ay sameeyaan darteeda oo lagu qadariyo iyo ee muuqaalka qofka bani aadamka ee habka ilaahay uu abuuray shaqigiisa taana laftirkeeda waxaa haddana tuhun gelinayo laga yaabo maaragtay suu biyo u raadinayo bilo maaragtay inuu ku agmeeraysto uu dagaal u u galo oo dhiig u u daaday wax daraxta uu sameeyo marka diiniyan waxay labadaba ka hor imaanayaan noocyada socda marka soomaali ahaan aan u nimaado ummad muslim ah ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay laa yaskar qowmin min qowmin casa an yakunuu khayran minhum war qolana qolada kale yaysan iyada yasin inay iyada ka khayr badan tahay oo laga yaabo iyada ay ka fiican tahay iyo hadduu timo adag ku yeelay iyo hadduu timo adag ee dhan hadduu san yar kuu sameeyey hadduu san weyn kuu sameeyey ninkii qudraddeeda lahaa ilan dukaanka ma aadan soo iibsanin adiga hooyadaa iyo aabbaha Waa- waa dalab ultimate.
ha- ha- maaragtay warshad Waa intay ultimate.
tageen nama dhihin maaragtay gabar saa ah iisoo sameey ama wiil sidaas ah iisoo sameeyo maaragtay adiga laguguma keenin alla aad u wada simantihiin hortiisa oo ina akramakum cinda allahi adqaakum ay tahay qiimaynta asiga uu u hayo labadiina ayaa adiga waxaad isu haysataa inaad inaad ka sarraysid.
inaad ka sarraysid bimujarad adiga wax adiga iskugu sheekeeyey ama adiga maaragtay iyo inta adiga aad isla wada heybta aad tihiin ee idinka iska dhaadhiciyey lagana yaabo adigan inay dadka kale aad qabtid adiga ina adiga aad ka sarraysid inay kaa sarreeyaan ayaga binay aaminsan yihiin hay marka dadka noocaasa oo een, niyadjabka oo kale saas oo kale loogu rido ama ee, la heeb sooca oo kale markaad idinka xildhibaan ahaan aad fiirisaan niyaddooda moraalkooda maxaa u sheegtaan ma soo dhistaan horta ee, qofka markuu asaga uu isqiimeeyo ilaahayna waa qiimaha asaga maartay abuuristiisa iyo nicmadiisa isaga ku galladaystay sida uu yahay xataa haddii uu iin u yeelo rabbi hadduu ku sabro ilaahay agtiisa maartay ninkaasi waa ka sharfan yahay imtixaanka rabbi ee asaga uu maartay ugu talagalayna alla raalli buu ka noqonaya laakiin marka qof lagu ciilo ama matalan nin aqoon lahaa meeshii asiga uu mudnaa inuu fadhiisto kani ma gaarin heerkaasi oo ma istaahilo yacni wuxuu u dhashay dadkaasi laga tira badan yahay ama dadkaasi oo laga heeb fiican yahay oo aan waxba aanan ogeyno ignorance in la keeno sidaa uu ku helo ama uu Ama yacni- guur lagu- ama guur guurka oo maaragtay kale.
gabar isaga markaa ee boqol jeer uu geyn karo inta lagu heeb sooco oo la yidhaahdo waa reer hebel ma geyn karo gabadheena gabadha iyo wiilka waa israbaan waa laga yaabaa ninka inuu ciishoodo nin rag ah ama hadday gabari ay tahay iyadoo dadnimo aan la dheerayn caqli aan la dheerayn aqoon aan la dheerayn inay ku weydo xaqi iyada ay lahayd abuuris eebe ama yacni maaragtay awood yari ee iyada markaas loo nisbeeyey aydan maaragtay ee ka soo qaad aanan lahayn taana marka laftirkeeda cadaalad darada iyo dulmiga oo salka u ah in ilaahay caradiisa ay ku soo degto meesha ka dhacayso ayaa waxay ka tahay yacni wax aad iyo aad in looga fogaado ay tahay sababtoo ah ilaahay baa xadiisulqudsi wuxuu noogu yidhi war ha isdulminina aniga ayaa naftayda ka ilaalishay inni xaramtu nafsii garday ayaa ilaahay wuxuu yidhi inaan dulmi aniga aan sameeyo falaa tadaalamu idinku ha isdulminina saa idinka isku dulminaysaan marka nin mas-uul ah intuu meel asaga ilaahay uu u dhiibay ee asaga awoodii la rabay inuu dadka uga xaq sooro inuu yidhahdo kaa reer hebel waaye oo aniga waxaan ka baqayaa inuu dadkiisa ay dhibaato igaga timaado ama isaga wax uu asaga markaasi uu u arkayo ee aanan jirin ku kalena uu yidhahdo maya ama dadkaasi intaan naga siiya iyaga ee maaragtay cadquureed ya maaragtay kuwaasi waxba ma keeni karaan waxba ma samayn karaan adduunka you see talyaaniga iyo jarmanka adduunka dadka laandheere iyo qab isku haystay bay ahaayeen ee ayaga horboodi jiray berye ayaga looga dambeeyey maantana waa kuwa ugu liita bortuqiiska iyo magartaya waa og tahay adduunka maanta dadka timaha oo maaragtay oo biyondada leh iyo dadka blue eyeska ah waxay quursanayaan dadka timaha madow oo dhan kulli waxay u haystaan dad ka hooseeya way xaqirayaan markaa fiirisid irishka iyo kuwa indhaha bluega leh sidoo kale wax kastoo indha madow iyo ta- yu- yurub ahow maraykan ahow afrikaan ahow aasiyaan ahow carabta oo dadka u afka xun ee iyaga ee marka adiga aragtid ayaga iyo kan soomaaliga waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood yurub markay tagaan in kan soomaaligaba la ciseeyo ama afrikaanka oo ayaga ay yidhahdaan this one is more maaragtay maaragtay eh, respectful than this ya laakiin waxa waaye ma aha waxa soomaalidu ay u tahay adduunka saddex oday haddaad tirsatid wasaarada mar aan anaga jaamacadda aan dhiganayna ay yidhahda anaga soomaaliya la yidhahdo aniga inan hebel ina hebel ina hebel awoowey waxaan gaarsiina kala oo dhan baad sheegaysaa wiir wari aniga marka afraad markaan gaaro waxaa la leeyahay caa'iladii fulaan markaas ya يا مركا انت من اين لك هذا الكلام يا شيخ مركا اسري مزيف ذا الكلام مركا مركا انيغا او عثمانيين ان قالوا ام هلكا انك ايما اصل لي ماشي انك ايمت كان ادونك وحان انت ما اسكون نمت سومالي مركا فيرس دقن في عنو هوري اي ay lahayd dadka badanaaba weliba aan qabiilka aanan danaynin ee aad fiirisid dhulka xadaarada degay ma jiraan ereyga qabiilka waa laga dhowrsan jiray waa ka aad mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa professor maxamed cumar dalxa oo uu rameeyey barnaamijka waa go-aankaada ee idaacadda voice of america aad mahadsan tahay professor
isna axmed xasan colaad aad buu mahadsan yahay oona la socodsiinayey waraysigaasu la yeeshay professor maxamed cumar dalxa kulana yeeshay magaalada muqdisho haatan dhadhaab soomaalida ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhammaantood waxay la kulmaan cidhidhi kaga yimaada bulshada waddanka ay ku dhaqan yihiin sidaasoo ay tahay haddana iyaga ayaa isa sii kala haybsooca haddaba dareenka arrintaas wariyaha ayaa wariyaha v o ed ee dhadhaab aadan xasan tarax waxauu ka waraystay axmed cabdi cumar oo ka mid ah dhallinyarada la haybsooco ayadoo macnaha qurux lisdheereen dadnimo lisdheereen waxba lisdheereen iyo bini-aadinimo oo meel walba laga wada sameynyahay diin hadhihin wax walba laga wada sameyn yahay ayaa waxaa jirta wax la dhaho midda koowaad qabyaalad qabyaaladaas ayaa macnaha keenayso iyo sitaanka koowaad oona soo jirtay ilaa abka ab oo macnaha cunug walba dhasho ama dhalinyaro walba soo kaco lagu shubo brograam ah in qabiil la dhaho midgaan ay jiraan taasoo macnaha keentay koowaad midda koowaad midabta koorka koowaad keentay mathalan macnaha bulshaad soo dhexgalaysaa adigoo macnaha ka dhashay qabiil midgaan ah ama meel oo lagu wada sheekaysanaya soo dhexgelaysaa adigoo damacsan macnaha dad soomaalida soo dhexgashay aad leedaho oad ku faraxsan tahay a macnaha haddana maadaama aad hadal ku darsato bulshada meeshii waxaa laga yaabaa in lagaa wada kaco oo laga lagu yaso oo waxba laga soo qaadin hadalkii aad ku hadashay ama macnaha bulshadii hadalkii aad ku darsatay waa midda koowaad tan labaad waxa keenay in qabiilka la dhaho midgaan zaa'id loo yeso waa wax soo jiray oo macnaha dagaaladii ka hor soo jiray maadaama haddana burburkii iyo dagaaladan uu dhacayna wuu sii kordhay in lasii yasabo bilkulyanbo zaa'id loo sii yaso nin dhalinyaraad tahay ku nool xeryaha qaxootiga kuna barbaaraya dalkii hooye aanan ahayn dalkii shisheeye ee kenya aad iyo aad ku barbaaratay dhalinyarada aad la nooshahay badanaa waa dad kenyana marka dhalinyaro ahaan is leedahay fikirkii qaldanaa ay dadkii hore isticmaali jireen waa uu ku bedelan yahay oo jiil cusubaa soo kacay mis leedahay wallaahi wax isbedel ah male sababtoo ah maadaama aan dalkan xeryahan kenya aan ku noolahay waan arkay hal boqolkiiba laba ama hal oo macnaha oon ku yasaynin ku taxgelinahayo macnaha boqolkiiba sagaashan laakiinse ma arkaysid boqolkiiba konton oo macnaha oo ku taxgelinaya ama bini-aadinimada hataa ma jirto si xaddhaaf ah ilaa hadda naloo yasaa sababtoo ah waa wax macnaha lagu shubay brograam ah oo soo jirayba waxaa is leedahay macnaha kenya o kale hadda waxaa is leedahay qabiil qabiil ma ka dambeeyo dadka ku nool ama oo soomaalida kenya ku nool ayadoo saas ay tahayna wuu ku jiraa qabiil oo macnaha la dhaho midgaan in uu jiro way ogyihiin maadaama ay ku ogaadaana inaad qabiilkaas kasoo jeedina sidii unbay ku yasaayaan mar haddii lagu ogaado inaad qabiilkaada midgaan uu yahay aan kala saarno mataqaanaa dhankan yesitahanka ama midabta koorkan lagu hayo qabiiladan laga tira badan yahay amaba dadka ay midabta kooraan tusaale mid iyo laba ma nooga soo qaadi kartaa waxyaabaha laisku midabta kooro hadday noqon lahayd mataqaanaa shaqa raadintii maadaama in dhalinyaro aa tahay hadday noqon lahayd dhanka guurka o kale bal tusaalooyin nooga soo siibal waan kaa siin karaa waxaa kamid ah mathalan shaqaad raadinaysaa ama meel baad tegaysaa ama nin dhalinyaraa tahay oo shaqo radis ah meel baad tegaysaa waxaad leedahay niyo xarfadaas baan aqaanaa ama shaqadaasaan aqaanaa shaqadaasaan rabaa ama macnaha ishaqaaleeya waxaa lagu leeyahay waa lagu macnaha waa lagu ablay garaynayaa ama macnaha maxay aheeday bal laba beri saddex beri kabacdi lagu soo noqo nafaas waa jira oo aan kusoo wici doonaa isla meeshii haddaad kusoo noqoto maalin maalimaha kamid ah waxaad arkaysaa nin kale meesha la shaqaaleeyey taasoo aad ku doodi karto maxaa aniga ad iga ballan qaaday ninka maxaad u siisay ilma adeernimo iyo qabiil iyo wada dhalashaa u geysay adigii ja waa lagu ogaaday macnaha in ciddaas aad tahay saasaa lagaaga saaraya okay bulsho kalead tegaysaa ama meel kale mathalan suuq baad tegaysaayoo waxaa rabtaa hataa inaad gadatid oo tukaan ah aad tegaysaa ebel wax iga gadbaad dheynaya nin kale isla markiin tukaan soo hormara oo laga gadaya adigii waad taagan tahay taas oo ku tusinaysa macnaha midabta koorka ama noqotaa yasitaanka kulley anaga in nala yaso un baan ugu jirta ilaa hadda badanaa dadka la midabta kooro soomaalida waxaa lagu yaqaanay dhanka guurka oo kale yay ugu badan tahay waxa dadka lagu midabta kooro oo looma ogolo mataqaana inay guursadaan qabiiladan kale oo isku sheego inay yihiin inay landheerayaal yihiin bal dhankaas oo kale mataqaana ma isleedahay waa laydinku midabta koora boqolkiiba boqol waan ugu midabta kooraa haddii gabar oon ahayn qabiilkeena aan shukaansano runtii maadaama aan midgaan nahay runtii waxaan u malaynaa soomaalida kale inaan ka qurux badan nahay oon zaa'id aga qurux badan nahay haddii gabar kale aan isku dayno inaan shukaansano oon soo xaragelino oo macnaha oo dhaqankii dadka ay isdhexgalaan gabadhii anagoo jecel ku abuurnay ama macnaha sheekadan dhexmartay dadkooda hadday ogaadaan heer waxaa la gaarayaa gabadhiiba macnaha nafsadeeda la dhaafiyo taasoo keenayso maadaama aniga aan midgaan ahay ay ila sheekaysatay taasaa keenayso midda koowaad tan labaad waxaa keenayso haddii gabar anaga teen ah wiil oo cedahaas kale uu jeclaado ama sheeka dhexmarto sidoo kale laiskuma ogolo dagaal baa ka dhacaya markaan usoo laabano xeryaha qaxootiga dadku waxay ka wada siman yihiin qaxootinimada qaxootinimadana dadka badanaa waa lagu yasaa oo waxaa la dhahaa waxaa tihiin dad dhulkiina kasoo cararay dad dulaysan yaa tihiin marka adiga ma is leedahay dadku qaxootinimadu waa ka siman tihiin oo isbedel yaa yimid mise weli waa jirtaa is leedahay wixii soomaaliya ka jiray wallaahi horta halban micnaha on ka wada siman nahay halna ma ka wada sinin waxaanu ka wada siman nahay in aan qaxootiga ku wada jirno o qaxooti nahay innagoo qaxooti aynu nahay oo hal meel degan nahay oo xare aan ku wada jirno biyo aynu wax ka sugayno oo macnaha hal gacan waxna lagu siiyo ba haddana wax macnaha yasitaankii ku jiro oon sii hoos joogno weli sidii u liidano waan dareemi karnaa
waxaad tahay nin dhalinyaro ah oo muddo sanooyin intaa ku noolaa waxaadna kamid tahay ururka dhalinyarada ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ka jiro maisku dayday inaad bulshadan khaasatan dhalinyaradan aada ururkan ka wada tirsan tihiin inaad u ololeysaan dadkan la faquuqo wallaahi waa isku dayay laakiinse wax macnaha oo hadalkayga kasoo qaaday ama macnaha dacwada aan jeedsanay ama macnaha brocesska aan qoranay wax sii tixgeliya ama hor u qaaday ma jirto taasoo keenaysa hataa meesha shaqaalaha joogo ama aada codsiga u qoranayso u n noqotaa meel kale noqotaa waxa codsiga ama xaashi ama warqadaha kaa qabanahayo waa cidihii un ka shaqaynhayo ay ku ogyihiin macnaha adigana ciddii inaad tahay sidaas darteeda macnaha codsiga aada qorata ama waxyaabihii aad xagga geysata horumarkii aad samayn lahayd dee hoos baa loo dhigayaa wax sii soconaya male mis leedahay isbedel wuu iman karaayo fikirkan qaldan ay dadku aaminsan yihiin waa laga gudbi doonaa sanooyinkan soo socdo wallaahi waa laga gudbi karaa haddii hal ay noqoto oo macnaha oo ah soomaali soomaali weeye in soomaalinimadii ay soo noqoto waa laga gudbi karaa laakiin intuu weli qabiil jiro lagama yaabo in laga gudbo weli way sii kordhaysaa un
aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhalinyarada ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo wariyaha v o eda deegaankaasi aadan xasan taraax uga warramayay dhibaatooyinka ay leeyihiin falalka haybsoocu dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in habeenka khamiistan aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixino kale oo ka hadlaya dhalinyarada iyo haybsooca kuwaasoo ka jira magaalooyinka ay soomaalidu ka degto bariga afrika haatana dhinacii kelimaha sugaanta waa heesta ikraam iyo fanaanka cabdiqaadir shikshik
Thank you.
codkaasi baxsanaya cabdulqaadir shigshig iyo heeskaasi igraan intaasi aynu kaga gudubna haatanna waxaa aad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ku saabsan haybsooca barkhad jaamac xirsi oo ah aqoon-yahan kasoo jeeda beelaha la haybsooco ayaa waxaa barnaamijkan uu noogu yahay marti waxaana noo haya ismaaciil xuseen farjar kulanti wacan dhegaystayaal barkhad jaamac xirsi waa aqoon-yahan sidoo kalena wuxuu hore u ahaa la taliyaha madaxweynaha somalilan u qaabilsan arrimaha dadka la haybsooco hase ahaatee xilkaasi wuu iska casilay wuxuu ka hadlayaa duruufaha ku xeeran dadka la haybsooco iyo weliba siyaabaha ugu habboon ee aragtidaas loo bedeli karo barkhad wuxuu marti ku yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo uu khadka telefoon kaga qayb galay isagoo ku sugan magaalada hargeysa inta barnaamijkani socdo qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiinaya ugu horreyna waxaan barkhad weydiiyey bal sida uu arko erey bixinta ah dadka la haybsooco wallahi guud ahaan marka dunida loo eego magaca haybsooc waxyaabaha ay ku dhaqmaan dalalka cunsuriyaddu inta badan ay ka dhacday haddii aan south africa oo kale example usoo qaadano abaselkii ama midabtakoorkii ka dhacay de wuxuu ahaa mid ku salaysan midabtakoor muuqaal ah oo xanuun badan runtii dheliyey taasina waxay kaliftay in kacdoon shacbi uu dhaco oo intii isku midabka ahayd isku mabda noqoto terminology-baga ama luuqada ingiriisiga waxyaabaha la yidhaahdo dadka laga tirada badan yahay ama minoritiska ereygaasa iyaga loo bixiyey imaa haybsooc marka haybsooca laga hadlayo mashaakilku wuxuu inta badan ka taagan yahay soomaalidu waa dad homogeneous society baa la yidhahdaayo isku luuqada isku afa isku deegaana isku midaba isku dhinac kastaba dee waxa weeyaan wax kasta wadaaga oo wax differentiality o ama wax lagu kala saari karaya ayna jirin marka sababta keentay hybsoocu waxa weeyaan taarikh qoraalana lama hayo inta badan soomaalidu waa oral society de marjac ama madxaf loo noqdo oo ay taarikhdu ku suntan tahay haddii xaadisa dhacdayna maysan jirin laakiin waa wax isaga salaysanun haddii rabbi badankiisa leeyahay wax dhaqan oo lakala dhaxlayo la yidhi reer hebel reer hebel ma geeyaan there is no reason la caddayn karayana oo wax waxyaabaha qaar la taaban karaya jirto oo den marka waxay noqotay in group gaar loo faquuqo la yidhaahdo sida kale waynu siman nahay hawlaha kale waa la wadanaya lakin in terms of markay noqotay in la isguursado ama la isdhex galo idinku waad naga haybsoocantihin marka soomaalida gruubo fara badan oo sidaasa oo dega soodka ama koonfurta soomaaliya waqooyiga bariga iyo galbeedka soomaaliyaba way jirtaayo waxay noqotay marka in la yidhaha beelaha la haybsooco haybsooco markaa maaha mid shaqo ku salaysan iyagu ama ka kubisan oo iyagu da waa dad maasa oo muruqmaala oo shaqaysta oo tafa oo kaalin muuqata nolosha soomaalida guud ahaan kaga jira laakiin haybsooci wuxuu dhacay guurkii marka isirkii iyo abkii laysku soo gelayay ayaa iyaga gees isolation loogu sameeyey marka waxa weyan xididkii xigaanimadii soomaali ay wada wadaagi lahaayeen ayaa meeshii ka baxday marka waxay noqotay group bulshadii kamid a oo la dhaqana oo la diina oo la afa oo gees loo saar marka waxaa la yidhi bulshada la haybsooco terminologyga haybsooco sidaasuu ayuu ayuu ayuu ku yimid ma la odhan karaa barkhadow iyaga laftigoodu qayb bay ku leeyihiin arrimahanoo iyaga qudhooda ayaa ayaa qayb kule dad doodaa dad baa qaba bal maxaad ugu jawaabi lahayd runtii waxaan qabaa mashaakilka ama aafooyinka ugu waaweyn ee soomaali maanta ka degi laadahay ee milgihii iyo maamuuskii iyo micnihii soomaali ay dunida kulahayd inay soomaali sun tahay ka dhigay cuqubada maanta la garan laayahay xalkeedu waa dhibaatada iyaga laga galay actually marka runta aan isku sheegayno ilaa ilaahay loo noqdo oo dadka ciwad la siiyo oo dhibtaa laga galay xuquuqdoodii siyaasiga ahayd iyo toodii dhaqaale iyo toodii tacliimeed iyo toodii lagu dhisi lahaa dib loogu noqdo oo dadka lasoo kiciyo mooyaane midnimada iyo wanaagay soomaali raadinayso marnaba horta suuroobi maayo waa cuqubada koowaad marka la leeyahay iyagaa waxaan isugu wacan for example de waxa weeyaan gobolada aad degan tahay ilaa maalintaad dhalatay ilaa imika oo aad stageka soo gaadhay haddii lagu leeyahay ma geydid ama waxaad tahay waad naga hooseysaa oo maskaxdaada lagu canqariyo psychologically waad dhimanaysaa waxa weeyaan dadkan midabkooda marka laga yimaado way mi irdoorsoomeen gumaysi maskixiyana baa ku dhacay way kici waayeen marka qof jiritaankiisiiba la diidan yahay subaxdii markuu soo toosa maqaaxi uu soo galo hayrtiisii la isku caayo yacni inferioritiga iyo uqdada psychologically qofkaasi uu qaadaya ama hankiisa iyo himiladiisa nololeed heerkii gaari yacni istaagayso waa la dareemi karaya marka in la yidhahdo iyagaa qayb ka ah waxa sababaya qofkii inuu isdhibo noloshii uu ka quusto de waxa weya waa dhibaatadan dadkii majority-ga ahaa ama ka dhaqaalaha badnaa ama ka dhaqdhaqaaqa badnaa ama ka aqoonta iyo adduunka iyo awoodda badnaa kaga imanaysaa ayaa qofku inuu qayb ka noqdo uu isdhiibo sababaysaa dhib inay qaybta ka noqdaan sidaasay tahay laakin dee way jiraan dad fara badan oo ka dhiiriyey oo yeeli waayey oo halgan nololeed ka galay oo kaalin muuqata hadda nolosha kule oo soo kacay marka de wax boqol kiiba shan iyo sagaashan iyagu qeyb ay ka yihiin maaha boqol kiiba shan iyo sagaashan darafka wax ka tirsanayaan bay ka imanaysaa darafka wax tirsanaya boqol kiiba shan bay ku leeyihin oo iyaga muhiimadooda waxay ahayd inay yidhahdaan kas waanu simannahay waxadi dheer tahay ma jirto inay aqbalaan ihaanaysiga iyo dulliyeysiga qofkan isaga dee la midkee la muuqaalkee la midabkii uu kula kacayo ayaa ahayd inuu heryada iska tuura baxay taasuu nabigu qeyb kaga yihin laakin dee dhibaatada weyna dee soomaali kaga imanaysaa ka badan bal mid ka mid a dhegaystayaashu haatan khadka si toos ugu jiro magaalada hargeysa bal magacaaga adoo ku bilaabay iyo fikirkaaga magacaygu waa mubaarak maxamed careef waxaana kasoo hadlayaa magaalada hargeysa run ahaanti anigu waan kasoo horjeedaa in la tokoro dad ila dhaqana ila diina ila awooda ila midaba ila dadaal iyo kartiya waxaan aaminsanahay inay la mid yihiin ila karti ila dadaal leeyihiin anigoo hibadeeda hal abuurnimana ku cabiraya waxaan taageeraya aan leeyahay haddii aad qabiil iyo qodoqodo ku faantaan qabka joojin weydeen qayb qayb jeclaateen xumaan qaayidaysaan sama qaadan weydeen anna waxaa la qolo ahay waa kanu qasti iyo qowl naga dhexeeyan ku midaysan nahay qaran haddii aada quruumaha wax la qaybsan weydeen qeyrkiina ka hadheen giddi kala qadooteen qaladkiina dan moodeen qumaatiga ka boodeen quursiga jeclaateen anna waxaa la qolo ahay waa kanu qasti iyo qowl naga dhexeeyan ku midaysan nahay qaran kaasuma anagu wax isku nahay kaasuma anagu waana ka soo horjeedaa midabka takoorka waan gartay wax su-aal ah oo aada weydiin lahayd barkhad may
fikirkaaga waxaad ku cabirtay un inaad ma tixdaa yare kooban aad aad kusoo gudbisay ha inaan lamid ahay lana fikir ahay inaan la tokoorin dad qof ila midaba qof ila diina qof ila dhaqana aad ad umakhtaara umahadsan tahay dhegeyste kale oo naga soo biray dhinaca puntland bal magacaaga adoo ku ku bilaabaya iyo halkaad joogtay magacayga waa cismaan cabdullaahi daahir waxaan joogaa magaalada qarro waan gartay barkhad jaamac xirsi ayaa si toosa inoogu jira oo haatanna ku dhegaysanaya haddaad jeclaan lahayd fikrad ama su-aal waxaan fikrad aan ku darsan lahaa horta dadkan la leeyahay waa la midabta kooraa haye caqabad iyaga waxay qabaan in ah marka laga eego xagga dawladaha inayan kulahayn maqaam xagga dawladda horta soomaalida waxaan dhihi lahaa inay dadkan oo kale ay gaarsiiyaan maqaam sare dhinaca dawladaha oo kale markadna waxaa weydiin lahaa idinka dadkan midabta kooro xagga marka laga eego bulsho ahaan maga waxaa lagu dhaliilaa nidaam waxaa lagu dhaliilaa xagga dhaqanka inayan bulshada kale lamid ahayn taas iyada maxaa ka jirta waan gartay barkhad baynu jawaabta siinaynaa isagu si u cadeeyo haddii su-aal kuu qabanaysa kugu soo noqonay barkhad
waa mahadsan runtii aan ku horeeya mubaarak yare oo dadka hargeysa waa nin suugaayaharaa waa nin jecel sidaa uu sheegay sinaanta iyo wadajirka ummadda waanu ku mahadsan yahay wax badanna waanu wada wadaagnay runtii waa nin karti badan walaalkayga iminka hadda puntland kasoo hadlaya su-aasheeda jawaabteeda mir baa sixi dhahaaye horta midabta koor maaha qadiyadu waa hayd waa qofka qabiilkiisii iyo qofnimadiisii iyo qadarkii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey oo meel aanu qalmin la dhigayo taasi intaasaan ku sixi lahaa xagga dhaqamaadka kolleyba dee ummad dee jirta dee marka markay marka dee inay akhlaaqdooda iyo aqoontooda iyo adduunkooda iyo aragtidoodaba dunto oo ummadda kale ka hooseyso de waxa keenaysa inta badan curfigan foosha xune ee soomaalida kaga imanayaan dee diinta iyo dadnimada meelna aan kasoo gelin marka kolleyba de waa dhici karaysaa qofku markuu de drop out noqdo in nolosha kaalintu kulahaa uu ka waayo de inuu maad aragtayay culays nolosha uu ku noqdo oo ama uu noqdo de nin falqanadaasa wada ama marka waa dacaayaad inta badan loo geliyo bulshada dhexdeeda oo masalan haddii aan tusaale usoo qaato waa ummadda keliyaata ee aan hadday puntland tahay hadday somaliland tahay hadda soomaaliya tahay santaradeeda aan la arkin two iyaga kasoo jeedo laleeya waxbuu xaday waa dad kaalin muuqata nolosha bulshada kaga jira waa dad farsamadii kabaha waa dad timihii waa dad birtii iyo cuntadii iyo maacuuntii wax lagu cunay xitaa dhakhtarnimadan imika modernkaaya farmasiyada loo furta awalda iyagaa wiilasha iyo gabdhahaba gudi jiray iyagaa xididaqlaha goyn jiray iyagaa toodinka ahaa iyagaa medhicinka iyo dawooyinka gobolada soomaali degta u qaabilsanaa iyagaa neefkii qelayo midgeynaya iyagaa yacni kaalin muuqatay dee nolosha ku jira dad culays nolosha ku amnayahayn haddana intii iyaga ciwaad iyo abaalmarin iyo sharaf ay ku mudan lahaayeen baa tay ummadda u qabanayaan lagu yeesayo oo lagu midgaameysanaya marka haddana dacaayaadkan ummadda la falgala unbaa oranaya dhaqamaadkaasi leeyihin maxay bay leeyihin maxay bay leeyihin maxay bale xitaa iminka marka laga hadlayo gobolada ay soomaali ka degi lahadaa koonfurta oo kale dhibaatooyinkan ka jirayo fawdooyinkan ama sawirooyinkan diinigaaye iyo gruubadan ishaya yacni waa dadka keliyaatay aan isuran ku aargoosta inaad aada kacdoonada soomaaliya ka jira aada gashaan waa dad aan nabadgelyada iyo xasiloonida xitaa ummadda ilaaliyo weeyaan hargeysa somaliland waa dee wa waa la yiqiinaa puntland waa la yiqiinaa dad fawdiyo rabash xitaa iyo khalkhal amnigelin ummadda u samaysan maa isla maantay idiin gashaya aargoosta xitaa waa dad ilaahay ku samraya marka waxaan qabaa runtii waa iska dacaayaad adan marka xirfadaha laga hadlayo oo aada soo hadal qaaday oo tusaale ahaan wadamadan reer galbeedkana waxyaaba aadka loo tixgeliyo haddeer xirfadaha waana aad baana dee dadka soomaalida qudhooduna aad bay ugu baahan yihiin arrimaha marka laga hadlayo ha ahaato farsamada gacanta oo waxyaabaha ugu badan ee loo baahan yahay ka mid tahay miyaan maxay iyagu cid kale uga baahan yihiin tusaale ahaan guurka dhowr jeer ka hadashay mar hadday xirfadoodii wax walba haystaan iyaga qudhooda miyaan u baahnayn inay bulsho ahaan isu dhis intay isu dhisaan iyaga loo baahdo oo ay tusaan dadka kale in iyagun loo baahan yahay keligood taasi miyaana wax badan ka tari karin hadday iyagu qudhooda intay olole galaan aanay dadkan kaleba u baahnayn iyagu ay noqdaan bulsho iskood u dhisan wallahi waa su-aal muhiima runtii oo dee maanta example hadday hargeysa ayaan joogaaye hadday strike sameeyaan ama shaqo joojin sameeyaan de waxa weeyaan shanta shanta boqol ra-iisla hargeysa ku taala de ummadda waa dareemi karaysaa wiiga dalina laydin xiiri maayo noocadii bulshadu wada ekaanayso haddii masalan dee cuntadii iyo meecawdii iyo de walaagii ay wadeen marka walaal unityga iyo isku tashiga iyo waxaan u saamaxayn xaaladda nololeeda ay ku jiraan because of markay taladu ummaddu ay kobcayso ay taladoodu meel noqonayso ay arrimaha kani soo dhacayaan waxa weeyaan qofku markuu nolol maalimeedkiisa intuu meel dhigo taa tuka weyn isleeya ku tallaabsay dee heer qofnimadiisa intuu dhaafo qoyskiisa dhaafo qabiilkiisa dhaafo qarannimo u fikiraya tala umada timaadaayo isku duubni timaada marka nin noloshiiba halgan nololeed ku jiro nolol maalimeedkii geninkii hore soo saaraya geninkii dambena haddana ku noqonaya ama biratma ama rays ama yacni noloshii xarbiya daway taasi waa adkaanaysaa xaggan yurubta oo kalena dee wanigaan guba imide waa waa waxa weeyaan iminka ingiriiska oo kale ragga ugu caansan family dhan oo smith la yidhaahda ayaa jiro oo ray smith la yidhaahdo de kabaha company dhan oo dee sameeya qisooyinka bartaa ka dhaca ee inta badan xikaayaad kale waxaa kamid a inta barta aad joogto oo kale de boqol kiiba shan iyo sagaashan soomaali magacan bay ku joogtaa ila runta marka marka teeda dhabta loo soo noqdo waxa weeyaan niman fara badan oo madaxo ii sheego immigrationada maraykanka iyo ingiriiska joogay la kulma waxay sheegeen in soomaali oo dhani magacan gabooyaha madhibaanka muusadhariyada ninka la yidhaahdo nimanka la yidhahdo naafiinta ama yibraha magacyadan laysku dhiibo oo runtii la sheegto marka nin baa ii sheegayay inaan tumaala oo muxuu ahaytay qolooyinka birta tuma oo reeraha kasoo jeeda ayaa talyaaniga tegay kadibna cambany buu shaqo ka helay kadibna odagii baa ku yiri waar maxaa taqaanaa markaasuu yiri birtaas iyo farsamadaas iyo waxaasa leenahay familigoodii oo dhan buu yaro inan darafkii kale wax isbidayo oo la joogaybaa inankiibaa maalintii dambe inankii tumaalka ahabaa kabay kadibna waxaa la yidhi war baxnaanaad u baahan tahay bal qof soomaaliyeed oo de dhaqankaa iyo garanayo ku baxnaaniyo saxarada iyo kaadida iyo waxaa kaa qaado kolkaasaa markaasu yii waar saaxiibkay baa muddo bilaa camal ahaayo de ninkii tolkay ahaayeen iska soo raacday goboladii soomaaliya ninkii buu yeeday oo laba sano ku bilaa camal ahaayo bartii buu yidhi de aniga ii shaqe oo de lugtiba ay jabtay ee dee ixanaaneeyo saxaradiiyo tolkii baa maqlay oo deegaankii jooga waa ari qiso dhacday oo waa macruuf waa la wada yiqiina haddii de imika waaba la maqlayo kadibna waxaas yidhahdeen warma maantaad saxare midgaan aad qaatay naga dhimata markaasuu ereygaasi mana afka kuma ficne maasuu yihi waar barida midgaanka dahab baa ku jira marka yacni wa wuxuu tusay wadciga nololeed ee meesha yaallaa inay tahay in xirfad lagu horumaraya haybhabti iyo qabali qabaligii iyo iyo iyo iyo ismaaciil runtii bartaa lagaga mid marka waa ummad transformation ama dhalaangodi maskaxeed iyo fikirka ay ku fikirayaan u baahan in runtii wax laga bedelo wayna ka faa'iideyn lahaayeen maanta hadday aragti xitaa kuwa businesska ku jira hadday warshado kabi iyo iyo iyo iyo iyo sanaacaad sameeyaan dadkan aqoontooda waa waa waa laga macaashi lahaa runtii laakiin weli may dhicin barkado qof kale horta su-aashiisa intaana kugu soo noqonaan siiyo dhegeysto kale oo ku jira magacaagad oo ku bilaabaya halo asalaamu calaykum calaykum asalaam magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed maxamuud waxaan joogaa magaalada hargeysa waan gartay su-aasha aad qabtid barkad laga su-aaleed waan weydiinaya marka hore barkad waan salaamaya su-aashaan weydiinaya waxa weeye dhowaan barkad wuxuu yidhi anagiyo beeshayduba hal xisbi baanu ku biran laakiin siyaasad maanta Markaas- kamilaan hadlayn
siyaasad kamidaan hadlin okay waa raalli su-aal kalaan weydiinaya oo aan ahayn siyaasad oo kale marka magaalada hargeysa hadda waxaa kusoo kordhay rag kale oo xirfadlayaala oo tusaale ahaan oo kale timatarayaala oo magaranaysa farsamo yaroo casriya wata de meelo yaroo qurqurux badan runtii dhisanaya marka barxad waxaan leeyahay idinku xirfadlayaashiina in intay isu yimaadaan oo mar walba hababka casriga ah ay la jaan qaadaan maanay ka habooneen tusaale ahaan oo kale hadda magaaladii hargeysa ethoobiyan baa ay dadka intooda badan ka xiirtaa ereyga marka taas ereyga ah da- xirfadlayaashiina in- intay ka sarno bulshadun baynu nahay macnaha xirfadlayaashiina inaad isticmaashaan eh, yar ist- eh, yar ku yar talin lahaa runtii waa mahadsan yahay haddii su-aasha isagaan ku celiyo walaalkay waxaa odhan lahaa kolleba dee nin shisheeye ah oo maad aragtayay aan dalka iyo dadkaba u dhalan oo dalkii haddana ganacsi kasoo doontay sababtaad ugu eegto walaalka inuu suuqa ka saarayo dee khalad baaban u arkaya inaad adigu kaalintaada ka gasho way habooneyd oo aanad anigoo keliya igu soo leexin ama gruubkan kale aynu si gaara uga wada howlgalno marka waxa weeyaan waa waa waa philosophy kalaa meeshan ku jirta runtii su-aasha haddaan kusoo noqdo jawaabteeda maayirka magaalada hargeysa waanu ka aragnay eh, eh, lix bilood ka hor Eh, waxaa la sameeyey iskaashatada ra-iislayaasha somaliland nin deeq la yidhaahdo ayaa guddoomiye ka ah board iyo structure bay leeyihiin certificatekoodii baa la siiyey ra-iislayaasha magaalado dhan bay diiwaangeliyeen id kaadhadii bay u sameeyeen waxay u sameeyeen kii caafimaadka Eh, marka in iyagu capacity building loo sameeyo oo dhaq- sancadoodii la hagaajiyo oo runtii la wanaajiyana way ku hawl jiraan Eh, haddana ujeedo kalaa soo baxday oo qofkii wuu ka xishooraya inuu yidhahdo anuu reer hebelaa ra-is furtay oo hargeysa ka dhacday intuu nini xaggaa ka yimid intuu ra-is furtay in la yidhi reer hebel baad ceebanaysaa ixid oo markii dambena meheradii laga xidhay marka waa waa root ethoobiyaankan gurubo kalaa soo dhex maraya oo keensanaya oo meheradii furanaya kadib markii ethoobiyaanka u joogaa reer hebel kalena way leeyihiin marka waxaan jeclaa inay iyagu caadi ugu bareeraan xirfadda inaana ka xishoon baan ayaan jeclaa laakiin way jirtaa iskaashatadaasi oo waa la wada diiwaan geliyey si fiicanna runtii way way u socotaayo dowladda hoosena runtii si fiican bay eh, ugala shaqaysaa eh, qolada iskaashatada Waa iyaguna hawsha runtii way wadaano way jirtaa Eh, nin aqoon-yahanaa tahay siyaasina waa tahay Eh, meelo kala duwan oo dunidaana waad martay bal duruufahan taagan siyaabaha looga bixi karo bal adigu maxaad ku talin lahayd wallahi runtii anigu muddadii afarta sano ahayd ee madaxweyne siidaayo aan la taliyaha uga ahaa arrimaha bulshadan hadda aynu ka hadlayno runtii talooyinka iyo tusmooyinkan inta badan tabinaya waxaa kamid ahayd in miisaaniyada qaranka somaliland loogu daro sanad kasta sida gobolada bariga one percentage-ka ugu jiro oo kale loogu daro oo lacago deymaan la amaahiyo oo iyagu ay ku kobciyaan dhaqaalahooda oo sanadkiiba shan qof ama toban qof lacago deymaan la amaahiyo oo business waaweyn ay ku furtaan in scholarshibada dunida laga helayo qaybtooda iyaga laga siiyo in markay dadku dhaqaale ahaan isgaadhaan aqoon ahaanna isgaadhaan way isla falgeli karayaan marka waxaa ka dhalanaysa markaa in qof professorii soo baxo marka titleku qofku qaadanaya la oranaya professor hebel oo jaamacadda hargeysa wax ka dhiga titlekii uu watayba markaa heerkiisii qofkii muquuranaysa ama siyaasi hebel ama doctor hebel ama yani kobcintan sare dadka loo soo qaadaya waxay boqolkiiba shan iyo sagaashan ka qayb qaadeen marka waxaan u arkayay in wacyigelin heer qarana ama shirweyne qarana la sameeyo oo soomaali ama somaliland oo kale la isugu yeero la yidhaha xaggee salaadu ka xidhmanaada dhibtu ma guurba ma dhaqaala ma isdhexgalba kadibna marka brainstormingka la sameeyo ajendaha boontiyada koowaad kow iyo laba iyo saddex dowladdu marka ay fuliso oo dowlad waxay ka daaca tahay marka la helo ayay haddii sidan kusii socotana de bulshadii culeys ku noqonayaan marka dambena de fawdo amniya xitaa inay khalkhal geliyaan de inferiority uqdad ay qaadaan marka kolba bulshadii kasii dheerayso ayaa dhici karaysa dadaal badanna runtii waa jiraa oo waxa weeyaan runtii een, aan uga mahadnaqayno een, cid kastoo kaalin ku lahayd hadday iskuullada brevet ka tahay hadday jaamacadaha tahay yani scholarship koota ah ayay u xidhaan haddii nuuraddiin salaama waa kuwaan xusi karayo een, ilay secondary school jaamacadda hargeysa professeerka jaamacadda golis haysta weliba gaar ahaan jaamacadda golis oo ku tilmaaman oo ku suntan iyaduna qayb gaara iskuul xitaa iyadu ay ay ay ay ay- ay- ay- dadka furto bishii shan boqol oo doolar jaamacadda gulis ay ka bixiso aqoonta lagu kobcinay shirkada telesom oo kale ma- maraakis waaweyn oo xaafada daami ku yaala oo dadka gabooyuhu dhigtaan oo diinta ilaahay lagu baraa jirta dowladda hoose oo kale maayirku iskuul kale oo akademiyadu ay daami ka furtay ayaa jirta oo- oo oo ka qayb qaataan marka runtii isbedelkaas waa jira waan gad n qofka ugu dambeeya aan siiyo su-aashiisa ee haatan khadka inagu soo biray bal magacaagadoo ku bilaabaya walaal farjaro aad baad umahadsantay waa nageeye cali weeyaan xaggaad joogtaana cabdisawaan waan kaala soo hadlaya ismaaciil barkhad jaamac xirsi baa marti ku ah si kooban su-aashaada gabagabadii baynu joognaa n anoo soo koobiya ismaaciil oo kolley dee barnaamijka waan la socday intii kolley n wuxun baan doonayaa barkhad inaan weydiiyo kolley haybsooc ereygaasa ayuu ahaa baan jeclahay dulucda doodu iyo dadka laga tirada badan yahay kolley ereyadaasoo imika aan u arkay inay saxaafaddu ay aada u isticmaasho haddana anigu shaksiyan waxaan qabaa in sidii hore marka loo eego haybsoocu aanu maxaan ku dhahda dee soomaalida beri hore hore haba- hablaha beeshaasi kasoo jeeda waabay adkaydba in la guursado oo dadka aan beesha ahayn ay guursadaan laakiin hadda dee dhaqamo fara badan oo meelo kala fara badan inaga saameeyey marka la eego waa hablo fara badan oo soomaaliyeed oo qurbihii intay tageen dee rag aan isku diin iyo isku asal iyo isku jinsi iyo isku dad iyo isku daltoona aynaan hayn la guursaday n ima muuqato maxaan ku dhahdaa ismaaciil iyo barkadow sabab fara badan oo hablihii reerka maxaan ku dhahdaa soomaalidu hadda maxaan ku dhahdaa ay u haybsoocaan marka anigu shaksiyan waxaan qabaa in haybsooco berigii hore siduu ahaa marka loo eego iyo maanta siduu yahay uu aada uga yar yahay laakiin hadda maxaan ku dhahdaa saxaafadii oo fara badatay un malaha een ereygaasi aada loogu celceliyo n marka intaasoo talaabaan barnaamijka ku darsan lahaa barkad iyo dadaalkiisana runtii n waan bogaadinaya n laakiin waxaan aaminsanahay in beeshaasi saamiga ay ku leedahay guud ahaanba maamulada dhulka soomaalida ka jira xaqa bay u leeyihiin inay helaan oo saamigii beel ahaan ay ulahaayeen maxaan ku dhahdaa heer wasiir gaarsiisan iyo heer madaxweyne iyo meel ka sarreysa hadday doonayaanba ilaa iyo jagooyinka ugu hooseeya inay heli karaan oo taa ay xaq u leeyihiin laakiin ereygaasi lagu celceliyaa waa la haybsoocay waxaan aaminsanahay in haybsoocu sidii hore ka yaryahay uu barkad arrinkaasi uu talada ku darsado aad baad umahadsan tahay aad u mahadsantay barkhad baan gebagabadii siinayaa barkhadow waad maqashaa fikirka dhegeystaheennana waad dhegeysanaysid wallahi runtii walaal waxaan kusoo gebagabayn lahaa qodobka koowaad in eh, darafka wax tirsanaya iyo kuwa wax laga tirsanayaaba ay u noqdaan ilaahay diintiisa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa de eh, kitaabkiisa qur-aanka ah dee inoogu sheegay wanaagay diintu leedahay xalka dhibaatadanna waxay dhex taallaa uun waa qaadashada kitaabka ilaahay oo waxay nagaga filan baa suuratulxujuraat oo keliya haddii culimadu sideeda ay ummadda ugu sheegaan fasirkeeda oo carabka ay ku dhuftaan dhibaatadan taagan inay soo ay soo soo afjeermi lahayd waxaa kaloo fursaddan kaga faa'iidaysanaya culimada soomaaliyeed meel kastoo daafaha dunida ka joogaan waxaa si naxariisla uga codsanaya doorkii kaga gudboonaa qadiyadan ee wacyigelinta diiniga ka ahaa inay midwooyin joogtaa ka qabtaan oo cudurkaa bulshada dhex yaala ay ka wacyigeliyaan waan gartay waxaan labaad oo aan codsan lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo runtii dadaal badan soomaali geliyey inuu qadiyadan dadka laga tirada badan yahay ama dadka la haybsooco ama ereyadaasi ay ku dhaceen oo runtii dad deg badan laga galay ah oo beeraha gabooye ah daafaha dunida degan ah in qadiyadooda bal mar shirarkii soomaali uu qaban jiro oo kale bal shir heer qaran ah uu ka dhigo oo bal arrintaana madaxweynaha jabuuti hoos uu eego maadaama oo nin u bisil dhibaatooyinka soomaali haysta inuu wax ka qabto uu yahay waxaa kaloo bogaadin lahaa guud ahaan bulshada somaliland oo dad aada u qiimo badan ah oo dad nasab ah oo dun xariira lah oo jecel isdhexgalka iyo wanaagga laakiin curfi siyaasiga uu jiro oo xagga siyaasadda amba ka qaybgalka talada dalku ay haybsooc fara badan bulshadan ku hayso waan dareemi karaya laakiin waxaan ummaddaa ugu mahadnaqaya wanaagga iyo qalbi wanaagga u hayaan qadiyadan inay wax ka qabtaan intooda badan ee aanu bartan kusoo gaadhnay ee sidaa noo dhiirigelinaya waa inamada hadda iyo dee dadka ka wada qayb qaadanaya idinka kasiyo oo ahaana waxaan idinkula telin lahaa gaar ahaan adiga iyo de madaxda kale iyo maamulka iyo mas-uuliyiinta v o a-da inaad qadiyadan ihtimaam gaara siisaan Aad baad ilaa iyo mahadsan.
inta hedafka laga gaaray waxaan ismaaciilow aan aan ku gebagabayn lahay oo nin ilaawi karaynin runtii oon jeclahay inaan bulshada soomaaliyeedna xasuusiyo ummadana aan aan mar labaad aan ku baraarujiyo abwaan yuusuf cismaan cabdulla yuusuf shaacir oo runtii ah ninkii koowaad ee soomaali ee abwaan soomaaliyada ee gabayga ama maansada la yidhaha dulmanaha la quursaday qadiyada ka tiriyey oo youtube-ka iyo googlada laga heli karayo soomaali ka daawan karaysa bal xanuunkeeda waxaan ku gebagabayn lahaa oon umahadnaqi lahaa abwaan xadraawi isna gabayga dhul gariif oo kaalintii abwaanadu ay qaateen ay muuqato marka culimadii iyo siyaasiyiinta kaalintoodii baa maqanay systemka dalkana talada in laga qayb geliyo waa waa tale waxaan ku gebagabaynaya walaal adigoo raalli iga ah hal su-aal ama tix yaroo ninimaalin weydiiyo wuxuu yihi soomaali faan badan fahmaya aqoon daran waxaad igu faquuqdeen farta iigu godaysaan ma fasiri karaysaan marka taana bal inay bal ummadu bal su-aashaana
jawaabteeda homework u qaadato sidii assignmenadii iskuullada ayaan ayaan jeclaan waad mahadsantahay isla guud ahaanba dhegeystayalinta waxaan naga eeg barnaamijkeenii wicitaanka ee qaybta ka ahaa barnaamijka waa go-aankaaga oo marti inoogu ahaa barkhad jaamac xirsi oo ah aqoon-yahan ku nool magaalada hargeysa horena u ahaa la taliyaha madaxweynaha somalilan u qaabilsan arrimaha dadka la haybsooco
aad iyo aad u mahadsan ismaaciil xuseen farjar oo barnaamijkaasi inala socodsiinaya haatanna waxaad kusoo dhowtaan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo ay dhallinyaradu noogu soo gudbinayaan kolba wixii maankooda ku jira
magaceygu waa ibrahim cabdi waxaana joogaa magaalada kismaayo run ahaantii waxaa maskaxdeyda ka guuxayso dadkani hadeertaan kenya waa laga soo rarayaa la dhahayo qaxootiga meel qaado ama hadeertaan soomaaliya ma jirto waa dad in muddo ah dalkaasi kenya ku noolaayo qaarkood hataa wax ku bartay qaarkood ku dhashay marka dawlad wax u diyaarisana dadkaasi ma lahan ama haddan garab siinayso ama dhaqaalo ku bixinayso iyo weliba maamul oo si toos ah u shaaciyey inay deegaan ahaan iyo goobihii ay degi lahaayeen oo diyaariyey ma lahan marka ani ahaan maskaxdeeda waxaa ka buuxayso dadkaasi meeshii ay degi lahaayeen iyo dadkii fangareyn lahaa iyo soo celin iyo weliba soo celintoodaba dadka ka qayb qaadan lahaa marka inaysan jirin dawladna aysan jirin oo hadeertaan si toosa ugu qayb qaadan karto dadkaasi ama damaano qaadi karto in dib loogu soo celiyo dalkooda waxa walbana waxay u baahan yihiin qarashay u baahan yihiin dadkaasina tiradooda aad bay u badan tahay marka waxaan jeclaan lahaa in laga fikiro in afka keli oo laga hadle ficilkii loo baahan yahay oo qarash loo baahan yahay dad si toosa u gara istaagana dadkaasi loo baahan yahay marka taasi a maskaxdeyda ama fikir ahaanba iga guuxayso
magacaygu waa qadar axmed shire waxaan joogaa magaalada islamabad wadanka bakistan waxaan ahay arday bartay maadada saxaafadda waxa maankayga ku jira ama ka guuxaya waxa maadaama aan arday wax bartay oo wadankiisa kasoo tegay wadan qalaad hadda jooga waxla u bartay dadkiisa iyo diintiisa iyo naftiisa inaan wadankii ku laabto oo dadkii soomaaliyeed ee walaalahay iyo wadankii dalkii wax oo dhan inaan intii karaankayga qadar ahaan aan ka geysto sababtoo ah waxaan u arkaa inay tahay waajibi saaran
xubintaasi maxaa maskaxdaada ka guuxayana gabagaba waxay u ahayd idaacadayadii habeenimo iyo barnaamijkii waa go-aankaaga barnaamijkan oo kale waxaad dhegaysan doontaan khamiista soo socota haddii alla hawooda la ogolaado inta ka horeysa anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheeraba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.